dadka hal abuurka ee soomaaliyeed taariikh ahaan waxa ay ku leeyihiin mujtamaca soomaaliyeed door lixaad leh marka laga hadlayo dib u heshiisiinta dhaqanka wacyigelinta iyo masraxiyadda maki xaaji banaadir waa mid ka mida abwaanada soomaaliyeed ee caankaa dadkoo dhani waxa ay dareemayaan sheekooyinkiisii iyo taariikhdiisii isaguna waa nin furfuran oo mar walba aan ka daalayn dadka inuu da' walba u sheego waxa wadaniyadda iyo soomaalinimadu ay tahay maraan kula kulmay magaalada nairobi ayaan bal waxaan weydiiyey meesha uu ku soo barbaaray iyo waxa marka laga tago fanka uu xirfad u lahaan jiray waxaanu yidhi aniga waxaan ku dhashay jilib marka oo saddex meel bad ka ah hal meelna beri ka ah jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jaziira joogto aad koonfur u socoto jaziira ka bax baqal gal xudur muuse imaaw awmaki imaaw dhanaane imaaw dharooye imaaw khurnyaale imaaw gandarshe imaaw ka bax jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimadda gobolka shabeellaha hoose ee marka caddeey waxay isku jiraan masaafa aan ka badnayn ilaa soddon ilaa soddon iyo shan kilomitr dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin ilaahay waa ii fududeeyey kadib waxaan bartay dharsamaynta ama shaqada aliindiga aliindiga barashadiisii waxaan ka bilaabay siingahmo waxaan ku xujiyey dhariirsi waxaan ku xujiyey xerxermo waxaan ku xujiyey shikilmo waxaan ku xujiyey luqudmo waxaan ku xujiyey baangulmo waxaan ku xujiyey talismo kadib aan duwaadgemid bilaaway siddeed jir sagaal jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay waxaan ka mid ahaa xirfadlayaasha ka dhex muuqda ragga alindiga sameeya shirki carta oo kale mataacu quruur iyo waxyaabo badan oo la yaab leh oo gabaya ah oo saacado badan soconayay wakhtigaad ku diyaarisayna waadu dheeraabaan maqalnay bal raa ka waran
geeraarka mataacal quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen aad iyo aad ay u qaateen taaliiftiisa waxaan bilaabay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaan dhammeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii dabayaqadeed bismillaahi raxmaan iraxiim ismaandhaafka adduunka mucjizaadka dhacaayo maqaadiir alla waaye aadana ha samudaayo in masiibo rabbaani macnuhu uusan ahaynoo meel cidlaaliska maagay ilaahay wax ma mooga mowla maalik allow maalikul mulki waaye asagaa mandar keeno marna keena kuleelka almaalu maalullaah wa naxnu cabiidullaah wamalxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur mu'alifiinta dalkow mucallimiinta dhabtow hibada yaan lama suugin murtida yaan la baqiilin maskaxda yay caburnaan madadaalada guud iyo maabeelada uunka munarki ha loo isticmaalin inaan muusig shisheeye iyo mehrijaano qalaad ama madoona habkeeda masraxa oo la nimaado dadka been ma qashiino mudnaanteen ku falaadno managa suurta galayso magaceyna tixmaal murunka aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan curinayno maadeeskaan hindisayno maslaxad caam ku salayno midnima waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iskaa u maqnaaw waa sidaas macnaheeda wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur